madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo lixdan iyo laba cisho ka maqnaa caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaa maanta dib ugu soo laabtay caasimada waxaana madaxweynaha la socday xubno baarlamaanka ka tirsan iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka qaybaha kala duwan ee bulshada madaxa xukuumadda iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa madaxweynaha kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha iyadoo madaxweynuhu uu salaan la dhex qaaday xildhibaanada iyo wasiirada qaybta ka ahaa soo dhoweyntiisa intaasi kadibna waxaa loo soo gelbiyey qasriga madaxtooyada galmudug ee gudaha magaalada dhuusamareeb halkaasi oo ay warbaahin kula hadleen ugu horeyn madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa madaxweynaha kusoo dhoweeyey caasimada kadib safar shaqo oo muddo dheer uu kaga maqnaa waxaan ku soo dhoweynay caasimada galmudug ee dhuusamareeb madaxweynaha dowladda dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaali xaaf ayadoo runtii bulshada qaybaheedii kala gedisnaa iyo mas-uuliyiintii galmudug aysan u kala harin ayaan ku soo dhoweynay madaarka ama ayroboorka ee caasimadda haddana madaxtooyadii unbaan joognaa waxaan rabnaa inaan dhagaysanno biidni illaahi ilkariim warbixinta madaxweynaha maadaama safarro fara badan oo uu ku kala bixiyo dalka iyo dibaddiisaba intaasi kadib madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa saxaafadda kaga warramay safar shaqo oo uu ku maqnaa kaasi oo uu ku soo maray waddamo kala duwan iyo caasimada dalka waxaana sidoo kale madaxweynuhu uu ka warramay dadaal lagu dhexdhexaadinaya madaxda galmudug oo khilaaf uu ka dhex jiray kaasi oo hore loo shaaciyey in lagu guulaystay balse madaxweynuhu uu sheegay inuusan miro dhalin madaxweynaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday arrimo ku saabsan dowladda dhexe isagoo sheegay inay dowladdu gacan bidixayn ku wado maamulka galmudug oo ay is-hortaag ku samaysay deeqaha dowladaha caalamku ay siiyaan galmudug iyo qaybta canshuuraha ee dowladda dhexe ay ku deeqdo dowlad goboleedyada intii badnayd waxaan joognay xamar oo muqdisho oo saad ogtihiinba oladii odayaashii maxaad xaashi iyo madaxweyne ku-xigeenkii maxaad xaashi iyo gudoomiyihii baarlamaanka oo xamar aad iyo aad dowladda federaalka uga shaqaysay madaxweynaha khaasatan waxaan u malaynay ahayd bishii hore saddex iyo tobankeedii ayaan heshiis isla gaarnay intii shirka brosessan la aadin bay ahayd madaxweyne farmaajona wuxuu ka soo saaray qoraal qoraalkaas inaad akhrisateen iyo inaad aragteen baan u malaynahay markii aan brussels ka soo laabannay runtii inaan toos annagoo wada socono u imaanay ahayd way suurtogeli weye sababta ay u suurtogeli weyday waa uun waxyaalo iska hadda majhuul ah laakiin laga jibo gaari doono hadda lafteeda un laba kala ma istaagin arrintu weli way socotaa haddii aan ku guulaysanana ahla wasaal haddaan ku guulaysan weynana oo heshiis laga gaari waayo arrintaasna dee waan ka tashan doonnaa inshaa allah waxaan kale oo aad iyo aad idiin sheegayaa runtii dowladda federaalka aad iyo aad bay maaragtay noo gacan bidxaysay wax mucaawanaa kama hayno dhaqaalaheenna kama hayno marka hadda kabacdi yaynaan ku tashan aan isku tashanno sidaan canshuuru abuuran lahayn sidaan dalkayga u dhisan lahayn aan ka shaqaysano wax aan sugno hadday beel caalam ka timidna lahayn aan ka shaqaysano wax aan sugno hadday beel caalam ka timidna dowladda federaalkaa dhexda u joogto haddii canshuur la qaadayna la siin lahaana dowladda federaalkaa haysa noomana gacan furnaa marka inaan isku tashanno oo aan hadda ka bacdi sidii aan wax aan abuuranno uqunhayn aan ku fakarto meelo badan baa la maray wax badan baa la soo maray labadaa bilood iskaashin badan iyo muran badan iyo hadal badan baan hayn ilaa haddana wax ka suurto galay oo quman ma jiraan weli kamaan arjaguhina waa sii wadi doonnaa laakiin ma rabo inaan hadda hoos ugu dhaadhaco waxyaalo badan wakhti baan haysannaa inaan isku tashanno isku tashaan samayno ayaa loo baahaya kadib aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan rabaa shirkii kismaayo waa la aadi doonaa shirar kale waa soo socdaan waxyaalo badan oo maantay aan oolin unbaa iman doona insha allah tawfiiq baan ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay maaragtay khilaafka iyo